waa mahadsan tahay baxda v o a waa mahadsantihiin maantay lix iyo tobankii january laba kun afar iyo labaatan ambaana kow iyo tobankii iyo afartan barqanimo ayaa qof naftihaallage iyo degmada xamar weyne gaar ahaan maqaayadda alhindi ayuu isku qarxiyey qoftii naftihallige ah oo dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab soomaaliyeed oo muslimiin oo waxba ka garabsanin qaraxa ayaa yimid kadib markii naftihaliguhu dad shacab ah oo goobta kaga dhawa ay arkaan ay arkeen kuna baraarugeen qofka naftihalligaha uusan ahayn qof quman dadkii shacabka ahaa oo goobta kaga dhawaa ayaa soo gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed oo iyaguna goobta kaga dhawaa ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan qofkan hase yeeshee wuxuu u cararay dadkii shacabka ahaa ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas maadaama meesha meelsa axmed oo suuqa ay ahayd maqaayado waaweynay meesha ku yaaleen dadkuna aada u dhabnaayeen waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta isagana isagoo nool ay qabtaan hase yeeshee naftihaligihii ayaa meesha ku qarxay oo isku qarxiyey khasaaraha meesha ka dhaca ayaa ah dhimashada shan qof oo qofkii naftihaligaha ahaa uu ku jiro iyo dhaawaca toddoba qof oo u badnaa dadkii goobta kaga dhawaa orow askarigii rabeen nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka aha goobta kaga dhawaay markii hore fahmo raba nabshal ay ku qabtaan dhaawaca fooda ay soo gaareen sida kale xaaladdu hadda meeshii waa ay degan tahay khasaare intaa la egaa ka dhacay ciidamada ammaanka goobta gaaray ayaa ka sameeyey baaritaano la xiriira exhibitka ama maraqmuujinada goobta laga helay waxaanan si faahfaahsan ula wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed sida ay wax u dhaceen iyo sida ay haayeen waa tahay aada ba umahadsan tahay ilaayo hadda marka baaritaanada hordhaca waxay muujinayaan oo sheegayaan in qofkan isqarxiyey uu doonaya inu maqaayadda isku qarxiyo mise waxa uu qarxay markii laga shakiyey oo askartu ay ceersadeen haddaad faahfaahin naga siiso bartilmaameedka miyaa la ogyahay ma maqaayadda ahayd ma meelo kale ahayd sidee bay wax u dhaceen lama oga bartilmaameedka waxaan ciidamada maanku aan aysan nahay in qofka naftihaligihii ahaa uusan gaarin bartaardafkiisii maxaa yeele markii dadka shacabka goobta kagu dhawaa ay fahmeen oo ay walaac ka muujiyeen oo ay khatar ka muujiyeen ayaa ciidamada ammaanku sidii ku howlgaleen markii ciidamada ay ku howlgaleenna qofkii naftihaliyaha ahaa sidaasuu ku qarxay inta isku dayin u cararo u baxsado ciidankuna isku dayin nolosha ku qabtaan ayuu sidaa ku qarxay dadkii goobta kaga dhawaa ayaa saa meesha uga soo gaargaareen laakiin qofka taargetkiisii ma uusan gaarin maadaama dadka shacabka ay fahmeen shacabka iyo ciidankuo iskaashanaya ayaa isku day inay gacanta ku dhigaan qoftaan qofka naftihaligaha ah marka askarigii ceyrsaday asaga xaaladiisu waa sidee dhaawacyada kale dadka kale ee dhaawacyada soo gaarayse xaaladoodu waa sidee dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer maoon ahan dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo culus dhaawacyo fudud iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday marka laga reebo qofkii naftihaligaha oo isagu naftiisa iyo nafta ummad soomaaliyeedba meesha ku halaagay marka dhaawacya waa jiraan toddobadaa qof dhaawacyadu waa kala nuunuuc qof basiba ay wax u gaareen laakiin dhammaantood waxay ka siman yihiin goobta uu ka ag dhawaayeen naftihaliguuna naftihaliguuna isagoo baxsanaya oo cararaya oo raba in uu ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qaxay